subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya ayaa ku baaqay shir isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir siyaasiyiinta dalka ayaa soo dhoweeyey shirka uu cilaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa loo soo jeediyey inuu ku gacanseero hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland oo haddii ay la yimaadaan qodobadii shirkii dhusamareeba dowladda maraykanka ayaa ulaa xoogan ka muujisay jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan soomaaliya shacabka soomaaliyeed ayaa laga dalbaday in hal meel looga soo wareejisto mucaaradka dowladda dhexe ee soomaaliya dowladda dalka kenya ayaa dalbatay in wadahadal laga gaaro kiiska badbadda dacwadda soomaaliya dhaqaaq ciidan ayaa saaka laga dareemayaa degmada doolow ee gobolka gado oo shalay dowladdu ciidan geysay isbeddeldoonka gobolka hiiraan ayaa ku hanjabay in weerar ay ku qaadayaan madaxweynaha maamulka hiirshabeelle maamulka somalilan ayaa maanta si rasmi a iyo madaxweyne baidan oo dadka dalkaas ugu baaqay midnimo kadib weerarkii alaska waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha saddexaad sanadka kuwaasi waxay ahayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkanayagiyo fidsan madaxweynaha soomaaliya ayaa ku baaqay shiray isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa labaatan iyo labada maarso sanadka bishan waxa uu ku baaqay shirka lagu dhammaystirayo dadaalkii weliba wadaxaajoodyadii arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyay dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka iyo weliba maamulka gobolka banaadir shirkan oo laba maalmood soconaya ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagu soo gabagabeeyo tilaabooyinka guddiga farsamada doorashada ee kasoo baxay shirkii baydhabo ilaa bishii februaayo ee sanadka kaasi oo xal looga gaaray tabashooyinkii kasoo baxay kuwaasoo kasoo laabtay heshiiskii doorashooyinka sebteembar ee sanadka madaxweyne farmaajo ayaa ku booriyey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee gudoomiyaha gobolka banaadir inay ahmiyad weyna siiyaan shirka lagu dhammaystirayo dabashooyinkii lagu soo laabtay heshiiskii doorashooyinka sirka loogu jahwaa si dalka loogu gaari lahaa heshiis xal waartana loogu gaari lahaa arrimaha doorashooyinka dalka uu maran xoogal ka taagan yahay wuxuuna maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku booriyey madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir inay soo xaadiraan shirka lagu baaqay labayolabaatanka bishan inuu ka dhacayo magaalada muqdisho kaasi oo xal looga gaarayo dabashooyinkii kasoo baxay shirkii todobayotobankii sebteembar ee sanadka shirkan oo laba maalmood soconaya waxaa looga gol leeyahay in lagu soo gabagabeeyo tabashooyinka guddiga farsamada doorashada kasoo bixi lahaa shirka baydhabo ilaa iyo bisha februaayo kaasoo si lixal looga gaaro tabashooyinka lagu soo laabtay heshiiska doorashooyinka dalka waxauna shirkan lix jeer uu cilaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lix jeerna waxa uu cilaamiyey bil gudahooda waxaana diiday inay aqbalaan maamulada puntland iyo jubbaland oo looga kala arrimiyo kismaayo iyo garoowe janaayo soddonkeedii laba kun labaatan iyo kow shirka uu cilaamiyey maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa baaqday febraayo sagaalkii laba kun labaatan iyo kow maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa mar kale iclaamiyey shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir kaasi oo hakadi ku yimid toddobiiyo tobankii bishii febraayo sanadka laba kun labaatan iyo kow maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku baaqay shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya maamul goboleedyada dalka iyo weliba gobolka banaadir kuwaasay ku gacan saareen labada maamul ee puntland iyo jubbaland labaatanki bishii febraayo sanadka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa mar kale shir ku baaqay kaasoo loogu garxaalayo heshiiska gelinta hanaanka doorashada dalka iyo sidii loo ambaqaadi lahaa heshiiskii toddobaiyotobankii sebteembar waa maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku guuldaraystay in mar kale uu shir qabto kowda bisha koowaad waa kowda bisha maaj sanadka kaasuu isugu yeeray madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee maamul goboleeda dalka ka jira si xal waarta loogu gaaro hirgelinta hanaanka doorashada dalka maaj sanadka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shirkiis ugu dambeeyey isugu yeeray madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka waxaana shirkaasi ku gacanseeray labada maamul ee puntland iyo jubbaland iyagoo ka biyadiiday qaabkii weliba hanaanka doorasho u wado maxamed cabdulaahi farmaajo si kastaba labayolabaatanka bisha maarch sanadka oo ku beegan maalimada isliinta ayaa waxauu maxamed cabdulaahi farmaajo ku baaqay shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir si loo dhammaystiro dadaaladii weliba xaajudyadii arrimaha doorashooyinka u dhexeeyey dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka iyo weliba gobolka banaadir dowladda kenya ayaa dalbatay in wadahadal laga gaaro kiiska da- badda dacwadda soomaaliya faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta warkan haya dowladda dalka kenya oo war horleh ka soo saartay muranka dhanka badda ee kala dhexeeya dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay doonayso in kiiska badda lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda i c j kenya ayaa waxa ay sheegtay in soomaaliya iyo sidoo kale kenya loo baahan yahay inay ka wada hadlaan arrintan si markaasi xal loo gaaro islamarkaana loo soo celiyo xiriirkii wanaagsanaa ee ka dhexeeyey soomaaliya iyo kenya oo muddooyinkii dambe ahaa mid go-ay war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa waxaa lagu sheegay in ay kenya rabto in kiiska badda lagu xaliyo meel aan maxkamad ahayn islamarkaasna loo baahan yahay in si hoose ay uga wada xaajoodaan soomaaliya iyo kenya saacadihii lasoo dhaafay dowladda waddanka kenya ayaa warar isdaba joog ah ka soo saaraysay dhanka kiiska badda ee muranka uu kala dhexeeyo dowladda soomaaliya iyadoo kenya ay taasi uga hadlaysay in kiiska badda ee maxkamadda i c j yaalaahi loo baahan yahay in maxkamadda laga soo saaro waxaana war-saxaafadeed horey uga soo baxay kenya loogu sheegay in maxkamadda i c j ay u eexatay soomaaliya islamarkaasna ay cadaalad darro ku samaysay kenya iyadoo u sababaysay in muwaadiniin soomaaliyeed ay maxkamadda i c j u shaqeeyaan dowladda kenya ayaa diiday in ay xaadirto magaalada hague oo ay ka socotay dhageysiga dacwadda badda ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya waxaana ay sheegtay in dhowr sababood dartood aysan uga qaybgeli karin dacwaddaasi oo ay qayb ka tahay in qareenadeedu aysan ahayn kuwa diyaar ah in dib loogu dhigana laga diiday iyo sababta kale oo ay ku sheegtay in caabuqa safarka ee covid nneteen uu yahay sababta u weyn oo ku kaliftay in kenya ay ka qaybgeli weyso dacwadda badda ee kala dhexaysa soomaaliya waxa ay xusid mudan in maxkamadda i c j ay soo gebagabaysay dhageysiga dacwadda badda oo ay ka maqan tahay dowladda kenya waxaana laga dhursugayaa go-aanka maxkamadda i c j oo ay kenya cabsi xoogan iyo walwal ka muujinayso
dowladda maraykanka ayaa walaa xoogan ka muujisay jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan soomaaliya iyadoo muran xoogan uu ka taagan yahay ismahamwaan oo soo kala dhexgalay madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ayaa dowladda maraykanka waxay walaa xoogan ka muujinaysaa isqadqabsiga hanaanka doorashooyinka dalka xogayaha arrimaha dibadda dalka maraykanka antonia blinken oo u baaqay madaxda soomaaliya inay dhinac iska dhigaan ujeed- waa ujeedooyinka siyaasadeed islamarkaana ay qabtaan doorasho hufan oo xalaala war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka maraykanka iyo xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antonia blinken waxa uu ku baaqay madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada federaalka inay dhinac iska dhigaan ah- waa ahdaafta siyaasadeed ee ka kooban sida uu tilmaamay islamarkaana ay gutaan waajibaad ka saaran shacabka soomaaliyeed si deg deg ana ay u heshiiyaan qabashada doorasho hufan oo loo dhan yahay maraykanka aad ayuu uga walaacsan yahay jahwareerka so- doorashooyinka ka jira soomaaliya taasoo abuuraysa hubanti la-aan siyaasadeed oo khatar ku ah midda amniga xasiloonida iyo weliba horumarka dalka soomaaliya ayuu yidhi war ka soo baxay dalka maraykanka waxaa ugu baaqinaa madaxda dowladda federaalk iyo weliba xubnaha ka ah dowladda soomaaliya inay dhinaca iska dhigaan ujeedooyinka siyaasadeed ee dhinaciisa iyo weliba cadiidiska ah ayna ilaaliyaan waajibaadka ka saaran dadka soomaaliya ayna ogaadaan in si deg deg ah loo qabto doorasho hufan oo loo dhan yahay ayuu blinken hadalkiisa kusii daray si kastaba maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kadib hadalka ka soo baxay xogayaha arrimaha dilka waa- arrimaha dibadda dalka maraykanka antonia blinken ayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxauu xalay shaqdii dhexe uu ku dhawaaqay in shir deg deg ay isugu imaanayaan labiiy labaatanka bishan maaj sanadka laba kun labaatan iyo kow madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir si loo ilaaliyo hanaanka doorasho ee dalka loona fuliyo amarka ka soo baxay xogayaha arrimaha dibadda dalka maraykanka antonia blinken oo ku dhawaaqay madaxda soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada dalka inay dhinac iska dhigaan ujeedooyinka siyaasadeed islamarkaana ay qabtaan jo- doorasho loo dhan yahay maxaa cabdulaahi farmaajo ayaa la sheegay ilaa xalay in xadaadis lagu saarayay inuu qabto shir deg deg ah kuwaasoo isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda soomaaliya ay sheegtay in shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya weliba dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir iyadoo xukuumadda soomaaliya ay ka gaabsatay goorta uu dhici doono shirkaasi weliba halka sida gaarka uga dhici doono khilaaf xoogan ayaa marar kala duwan waxa uu soo gala dhexgalay maamulada qaar iyo weliba dowladda federaalk soomaaliya labada maamul ee galmudug iyo koonfur galbeed soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeya turkiga ku sugnaa haatanna galmudug muqdisho uu ku sugan yahay ayaa waxaa la sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay hordhigeen dalabyo kala duwan oo ku aadan hergelinta iyo weliba heshiisyadii toddobiyi tobankii sebteembar ee sanadka laba kun labaatan waxaana jo blaykan oo ah xogayaha arrimaha antonia blaykan oo ah xogayaha arrimaha dibadda dalka maraykanka uu si degdeg ugu baaqay inah dhinac liska dhigo ujeedooyinka siyaasadeed ee isqabqabsiga arrimaha doorashooyinka dalka xalna looga gaaro sidii loo qaban lahaa doorasho loo dhan yahay kuwaas kaasi oo muran siyaasadeedna ka taagnin maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay waxa uu ku cadaadinayay xogayaha arrimaha dibadda dalka maraykanka inuu qabto shirka uu sheegay inay ku dhacayo magaalada muqdisho ayaa iclaamiyey in labayo labaatanka bishanah uu ka qabsoomayo magaalada muqdisho si xal waarta loogu gaaro isqabqabsiga doorashooyinka dalka muranka ka taagan hanigelinta hanaanka doorasho ee dalka si kastaba soomaaliya ayaa sheegtay wakhtiga loola qabtay in doo qabsoonto doorashada ugu dambeynta sideedda febray markii maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu ka digi lahaa xilka taasi oo xuisad dastuuriga dhelisay dowladda markii horeba taagneed ama weliba sida la sheegay dowladda soomaaliya oo ahayd in wixii ka dambeeyey sideedda febraayo ee sanadka laba kun labaatan iyo kow wixii ka dambeeyey siyaasiyiinta mucaaradka ay soo ifbaxeen maadaama maxamed cabdulaahi farmaajo lagu cadaadinayo in afar sano kadib doorasho uu qabto soomaaliya waxaana siyaasiyiinta sida aadka u dhaliishan maxamed cabdulaahi farmaajo ay ku cadaadinaya in dalka doorasho uu ka qabto maadaama muddaxileedkiisa uu ka ekaa sideedda bisha febraayo sanadka laba kun labaatan iyo kow ilaa hadda dowladda federaalk soomaaliya maysan caddeen goobta rasmiga uu ka dhacayo shirkan uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in labaiyo labaatanka bishan uu ka dhacayo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si loo fuliyo heshiiskii toddobiiyo tobankii sebteembar sanadka laba kun iyo labaatan waxaana warar soo baxaya ee sheegaya in shirkaasi uu ka dhici karo xeelada xalan waa xerada xalana oo ka taliyaan dowlado shisheeye waxaana ay sida ay jecel yihiin labada maamul ee puntland iyo jubbaland qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa soo dhoweeyey shirka uu iclaamiyey madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kalena shacabka soomaaliyeed ayaa laga dalbaday in waa hal meel looga soo wada jeesto mucaaradka dowladda dhexe si xal waarta looga gaaro hergelinta hanaanka doorashada dalka iyadoo maxamed cabdulaahi farmaajo uu xalay ku dhawaaqay labiyo labaatanka bishan in shari uu ka dhacayo magaalada muqdisho kaali kaasi oo u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta sida aadka u taageersan siyaasadda maxamed cabdulaahi farmaajo waxay si aada u soo dhoweeyeen qaabkii weliba shirka uu ku baaqay maxamed cabdulaahi farmaajo kaasi uu iclaamiyey labiyo labaatankan bishan uu ka dhacayo magaalada muqdisho si xalwaarta looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo saaka aan la xiriinay ayaa waxay noo sheegeen inay si aada u taageersan yihiin qaabkii weliba maxaa cabdulaahi farmaajo qaabka uu doorashooyinku wajahayay weliba shirka uu ku baaqay si xal waarta looga gaaro hirgelinta hanaanka doorasho dalka loogana dhabeeyo heshiiskii toddobiiyo tobankii sebteembar ee laba kun labaatan kaasi oo wada gaareen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka xildhibaanada ayaa inoo sheegay in ay wadaan qaabkii iyo weliba dadaallo ay isugu horkeynayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya ugu horeeya maxaa cabdulaahi farmaajo iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka si aada u dhalishan maxamed cabdulaahi farmaajo ay kala yihiin labada maamul ee puntland iyo jubbaland oo laga kala animeeyey imaaraadka iyo kenya kuwaasoo cadaadis xoogan lagu soorayaa in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo shirka soo aadan uu ku baaqay ay ku gacanseeraan dalabka walba oo kaga yimaado oo dhagar qab ku ah dowladnimadii jiritaanka ah labada maamul ee puntland iyo jubbaland madaxweynaha soomaaliya ayaa loo soo jeediyey inuu ku gacanseero hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland waa haddii ay la yimaadaan qodobadii shirkii dhuusamareebe lagu soo kala tegay kaasoo fishil kusoo dhammaaday shirka u dhexeeyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ilaa xalay waxaa soo dhacayay warar is soo taraya oo ku aadan in hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland looga soo kala arimiyo imaaraadka iyo kenya lagu cadaadinayo in ay ka amar diidaan shirarka uu ku baaqay maxamed cabdulaahi farmaajo labiyo labaatanka bishan inay ku gacanseeraan dalab walba oo kaga yimaado oo dhabarjab ku noqonaya labadooda maamul ee puntland iyo jubbaland iyagoona dalalka imaaraadka iyo kenya ay diidan yihiin sida la sheegay in heshiis laga gaaray hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka nabadoon bedel jaamac oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka banaadir oo la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in doorashada dalka iyo weliba soomaaliya in doorasho ay hortaagan in ka dhacday ay hortaagan yihiin labada maamul ee puntland iyo jubbaland iyo midooda mucaaradka ku taagan midooda murashaxiinta dalka wuxuuna walaa xoogan ka muujiyey hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka iyo weliba qaabkii weliba dib u dhaca doorashada ku yimaanaya waxa uu sababeeyey in labada maamul ee puntland iyo weliba siyaasiyiin uu ku sheegay inay yihiin mucaarad waxa uu sheegay in labada madaxweynehi hore ee soomaaliya waa shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ay ka qayb yihiin dalka dib u dhaca waa dadka dib u dhaca doonaya doorashada aan rabin in soomaaliya ka qabsanto waxaana ugu dambeyn shacabka soomaaliyeed ka dalbaday in hal meel looga soo warjeesto mucaaradka dowladda dhexe uu ku sheegay midooda mucaaradka iyo u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya oo haatan ku fadhiya maxamed cabdulaahi farmaajo labada maamul ee puntland iyo jubbaland ragga kale hogaamiya saciid cabdulaahi deni iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe raggan shacabka qaar baa na soo xukumay qaalli baan ka ahay qaar baa ra-iisul wasaare soo ahaa qaar baa wasiire soo ahaa qaar baa maamul goboleedka soo ahaa kuwii raallaan ka naha kursigana kolley nin baa ku fadhiisanaya badbaad marka adar waxaa weeye soomaaliya ceel hor inay kusii xidaan bay rabaan nimankaas shacabkiina mar walba oo shacabka soomaaliyeedna waa kasii fogaanaya arrinkooda waa kasii naxaya arrinkooda waa kasii cadhoonaya arrinkooda marka taas waxaa weeye waxaan ku talin lahaa shacabka soomaaliyeed inta u jeesto oo wixii waxgarada oo nabadoon iyo culimo iyo odayaal iyo salaadiina ka soo jeestaan nimankaa in la yidhaahdo naba matalaan oo aan shirweyno qabanno oo aanu xidhaani naba matalaan soomaali ma matalaan gaalay aan noo maqlin ilaa kollayba gaalaa waddanka xukintee saasaan ku rayn lahaa waa u sheegnay madaxweynaha waana ola tagnay madaxweynuhu wuxuu yidhi toddobiyo tobankii sebtembar heshiiskii aan gallay oo maamul goboleedyadii dowladaha federaalku saxiixeen oo lagu galay xamar waxaan doonayaa inuu hil galo oo kii aan ku shaqayno oo doorasho ku dhacdo haddii kii laga biyo diiday tanaajul baan ka muujiyey sideedii bishii dhammaatay ee dambe hore kaleeto ee baydhabo lagu galay wasiirada maamul goboleed walba uu soo dirtay
si kastaba hadalka nabadoon bedel jaamac oo ka mid ah nabadoonnada gobolka banaadir ahna siyaasi soomaaliyeed ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo weli muran siyaasadeed xoogan uu ku taagan yahay qaabka dalka doorasho uga dhici karto waxaa ilaa haatan muuqan in soomaaliya ay doorasho ka dhici karto maadaama siyaasiyiinta qaar ay sheegayaan in habka dowladda federaalk soomaaliya ee mucaaradka ay wax u wadaan aysan doorasho soomaaliya kaga qabsoomi karin waxaana dowladda federaalk soomaaliya ee qof kasta oo mucaarada loogu baaqaya in heshiis laga gaaro maadaama wakhtiga muddaxileedka maxamed cabdulaahi farmaajo uu dhammaaday isagoona la sheegay in maxamed cabdulaahi farmaajo uu ujeedooyinka weyn uu doonaya uu yahay inuu sameeyo muddo kororsi kaasi oo wax ka badan lix bilood oo madaxweynayaashii hore ay sameeyeen uu rabo tilaabada wadooyinka madaxweynayaashii hore xasan sheekh maxamuud iyo weliba shariif sheekh axmed inuu qaado waxaana cadaadis xoogan ah lagu saarayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya in dalkan ay doorasho u dareeriyaan dhaqdhaqaaq ciidan ayaa saakaah laga dareemayaa degmada doolow ee gobolka gado oo shalay dowladdu ciidan geysay iyadoo dowladda soomaaliya shalay ciidan iyo hub ay ka dejisay degmada doolow ee gobolka gado ayaa waxaa wararka saaka ay kasoo baxaya ay sheegayaan in halkaasi uu ka soo soco ama uu ka socdo abaabul ciidan kuwaasoo la doonayo in lagu kala qaybiyo ciidankii shalay laga dejiyay degmada doolow ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya waxaa la sheegayaa in ciidankaasi loo kala qaybin doono magaalooyinka waaweyn sida garbahaarey balaxaw luuq iyo degmada baardheere ee gobolka gado waxaana la sheegayaa in ciidankaasi badankooda lagu jihayn doono ama la dhigi doono xadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan maadaama xadkaasi ay ku sugan yihiin ciidamo horey dowladda federaalk soomaaliya halkaasi u geysay iyadoo la sheegay in ciidankaasi lagu xoojin doono amniga deegaanada gobolka gado oo maalmihii u dambeeyey ee weeraro isdabajooga al-shabaab iyo dhanka jubbaland iyo dhanka kenya ay kaga imaanayeen ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka gado aan xidhiir toosa la sameyna ayaa inoo shaaciyey waxayna noo xaqiijiyeen in ciidankaasi ayaa doonayaan inay ka howlbilaabaan ama howlgallo ay ka bilaabeen deegaanada gobolka gado waxayna sheegeen badankood lagu xoojin doono xadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan maadaama kenya ay marar badan baacsi ka samaysa xadka ay la wadaagto soomaaliya waxaana ciidankaasi la sheegay badankood in lagu xoojinayo amniga deegaanada gobolka gado oo maalmihii u dambeeyey weeraraba isdabajoog ay ka dhacayeen inta badan deegaanada gobolka gado ayaa waxaa gacanta ku haya dagaalyahanada al-shabaab oo inta badan weerare ku qaada farsimaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaana ay kaga sugan yihiin gobolka gado dhowaan ayay ahayd markii ciidan dowladda soomaaliya iyo ciidan horle geysay gobolka gado kuwaas oo ciidankii maamulka jubbaland ka sifeeyey degmada beled xawo ee gobolka gado waxaana haatan lasoo ifbaxaya warar ay sheegaya in hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed mudoobe iyo maxamed cabdulaahi farmaajo halkaasi kasii socdo eedeyntii weliba qorshe ay damacsan yihiin labadaasi mas-uul hogaamiyaha jubbaland ayaa waxa uu diiday dhowaan ciidan ay geysay dowladda federaalk soomaaliya ee gobolka gado iyadoona muranka siyaasadeeda doorashooyinka dalka uu ka taagan yahay muranka ugu xoogan uu yahay arrinta gobolka gado ciidanka gobolka gado ee geysay weliba kuraasta gobolka gado oo maxamed cabdulaahi farmaajo uu diidan yahay inuu kuraasta gobolka gado uu ku wareejiyo maxamed hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaa howlaha xoogan laga muujinayaa ciidanka shalay dowladda federaalka soomaaliya ay geystay gobolka gado iyadoo dowladda maamulka jubbalandna ay diidan tahay in ciidankan isdabajooga ee la keenayo gobolka gado ay joogaan gobolkaasi waxayna walaac xoogan ka qabaan in ciidankaasi mar kale ay duulaan ku qaadaan ciidanka maamulka jubbaland ee ku sugan hareeraha iyo weliba duleedka magaalooyinka waaweyn ee gobolka gado guud ahaan dhegeystayaal waxaa halkaasi ku dhan warkii idinkaga imaanaya idaacadda simbe ee magaalada muqdisho warka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinaya anigoo anas maxamed somana maxamed yaqalfa farsameynaya cidwarka iyagoo seego nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا warniyo goormaa timid dibiddanba kugu ogaayo انا شلي امد shal maa timid ها.
alxamdulilah مركا حالي راديا دار haye وحنا مقلاه سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا ده محبل اليوم idaacad bu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد واي saca codkeeda laga ka saaweyni kara Sasa Simba nakuja.
raadiyo simba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhaxayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka howsha bulshaday u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhahday tabinaysa iyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog bagaash yaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday idhahday baahinaysaa irdaha loogu furaayay raadiyo simba ogaada radio simba i maqashii ima dadaaliyo ogeysiisyo muhiimay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii idha u baahdow ha moogaan ha moogaan radio simba idaacadda simba waxa ay ku taallaa daarta alkhaliij kalena xiriir taleefon nambar shan iyo labaatan soddon iyo siddeed labiyo toban ama lixdan iyo shan afartan iyo shan toddobaatan iyo afar Sasa Simba nakuja.
dhammaan waxaa laga codsanayaa dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka arraxmaan oo bilow ah bismillahi raxmaan raxiim alla wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan samafalka iyo wanaagga isugu kaalmeeya xumaanta iyo dembigana ha isugu kaalmayna dhammaan marka dadka muslimiinta muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa inay masjidka masjiduraxmaan layidhaha ay nagu saacideeyaan ay noogu kaalmeeyaan dhammaantood waxaa waaye qof walba wixii uu dhiibta uu hormarsado isaga ayaa iskale wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuh wax alla wixi aad hormarsataan adinka ayaa iskale wixii qofka uu dhiibo khayrana ilaahay wuu bedel ayuu ka siinayaa marka waxaa waaye ilaahay jeebabkiinna iyo akoonnadiinna fura si uu ilaahay bedel idinkaga siiyo sideedana qofka waxaa waye maalin walba markii waagu beryo laba malag ayaa ilaahay soo diraa labada malag midna wuxuu leeyahay allaahuma acdi munfiqan khalafan ilaahu midkii wax bixiya bedel khayr qaba sii allah midka kalena wuxuu leeyahay allaahuma acdi mumsikan talafan ilaahu midkii wax haysta oon waxba bixin ilaahu wuxuu haysta kadib